canraabbadan oo ah kubarakacay deegaanadii oyahadeeri degmada kaxda ee magaalada muqdisho meelasayti oo gargaar iyo reedandejiyooyonka suubiyan maamulka gobolka banaadir dadkunya sheegay inuu saameyn abaar iyo colaad an iska darsantay wayba kalayo sheegana in jidkii ho kala kulaman jirdil iyo in qaar kumid eh hanraabta awlaadiyo laha ka dili jidka si kas eh ilmey waa mahadsantihiin haddaana soo booqateen waa mahadsantihiin intaan intaan dhibaatada ay haysata waa u jeediin meel kastaan tegey qax waa ku macaaday meel kastaan kasoo baxay meel biyaan aga soo baxay meel waxaan ku dhahay dhibaato adduunyo baahi baahi iyo iyo jiro aa iskugu kay kulantay afar cunug aan watay saddex cunug iyo adoogood adoogana aan aniga dhalay dhax anakoo soo socono laba ninaa noogu timid anaa xataa sintaan aan hadda ka soco karin sidaasay ii kala gameen cunuga meeshaa liigaaga dilay kii weynaay saddexda cunug anagoo wado dad socdaana inta igoo yimideen anagoo isku yaaban oo geed hoostiis ka fadhiya iga soo wadeen waa ila soo socdeen markaa magaalada soo gelaynana hal cunugaa dhintay kii kaleentana iyo kan anigoo isku wato inta aan keenay marka dhibaatadaana ay haysata baahi iyo jiradaana iskugu
caruur waa wataa ku madax laaga jira xataa gurigaas ii jooga oo jidka iiga soo waashi xataa gurigaas ii jooga saddex as dhale anaa wataa naagtii cunug waaliday ku nacda waa naga tagtay ilmihii aniga lee haayaa dhib iyo rafaad nooma yaro bil iyo bil ku xigtaba hunguri ma helin dhibaataan ku jirnaa hiwaaq oo ah guddoomiyaha kaamka dadka ay soo gaareen ayaa ka hadashay xaaladda dadkan
waxaan joognaa xeryaha barakaca degmada kaxda gaar ahaan jiidan maxay hateen samadeeq ilaa aagoo dhanba dee ilaa iyo degmada kaxda oo dhan baa maanta ka siman waxaan leenahay guddoomiye maanta waad noo timi waadna arkaysaa dhibaatada dadkii dhex yaalla dadkii iga horreeyey iyo qaabka ay yacnii kuu sheegteenna waad arkaysay waana waxay ka wada siman yihiin oo dhammaantood maanta way ka siman yihiin xanuunka laleeyahay jareecadu wuu ka dilaacay waa run dhibaatadan iyo maanta baahidan badanay sheeganayaanna way jirtaa waxaan leenahay guddoomiye dowladdii maanta dadkan mas-uulka ka ahayd maxay hateen de maanta ay yani mas-uuliyaddooda ay saarnayd adaa nagala jooga adaa nooga yimi iyo maamulkii degmada waxaan leenahay dhammaantiin waad nala aragtaan waxe bal caalamkii wax siin jiray iyo maamulkii dowladdii yani wax siin jirtaba ha loo sheego ummaddaa soomaaliyeed maanta way dhibaataysan tahay dhibkeediina waad aragtaa guddoomiyaha maanta cidi kaaga warrami mayso
guddoomiyaga degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan iyo weybouse baaqan diray dowladda federaalk soomaaliya hay-ado gargaarka biyow iyo dadka soomaaliyeed usu-on anka baaqay inay gargaaraan dadku masaakinte dadkan soomaaliyeed shacabkan soomaaliyeed waxay ka soo bara kaceen gobolladii soomaaliya sideed iyo tobankii gobol oo dhan ay ka soo bara kaceen waxaana uga soo bara kaceen uun dagaalada qabiilka ee dalkan ka jira dagaalada dawladda iyo khawaarijta u dhexeeya barakacayaasha iyo everytingi oo kale ka soo barakaceen dadkan iyagoo beerahoodii iyo xoolahoodii fasho oo barwaaqaysamaysa soo bixine sida caadigaa bulshada dunida markay baahato ama gobollada dalka wax ka dhacaan caasimadday gaarsiiyay dhahaan kii baahan caasimaddu soo aadaa kii dagaal dareema caasimaddu soo aadaa kii ammaan darro dareema caasimaddu soo aadaa kii muxuu ahaayey dagaal abaar dareema caasimaddu soo aadaa haddaba howlahaanoo isku dardarsamay dalkan ayaa dadkan meesha keentay waxaan leeyahay haddaba ninkii raba maanta inuu guul gaarow kuwaan u hiili ninkii raba inuu xil helow kuwaan u hiili ninkii raba inuu janno helow kuwaan u hiili haddaba meelaad aad jannadii iyo xilkii aad ka wada helayso dadkan quudintooda iyo waxuqabadkoodaa jira inta badan wayba jaree goobo badan oo weli yohan ku kaban ah abaarta saasaatowna landeersina gargaartaasaytoo inta badan dadka iyo ka qasabaasa iniyohan barakacan magaalooyinka